hay-adda falanqaynta xasradaha adduunka ee i c g ayaa ka digtay caqabad ka soo muuqan karaysa doorka dalka turkiga ee soomaaliya warbixin ay soo saartay hay-addan oo ay ku qiimeynayso doorka turkiga ee soomaaliya ayay ku sheegtay inay dadka soomaaliyeed ay rajo ka badan waxay dowladda turkiga u qaban karta soomaaliya ay ka qabaan inuu turkiga ka qaban doono soomaaliya iyagoo taana sabab uga dhigay kaalmadii bani'aadinimo ee wakhtigii muhiimka ahaa ay geeyeen soomaaliya cabdirashiid khaliib xaashi oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda i c g gaar ahaan geeska afrika ayaa waryaheena falastiin axmed iimaan oo stuudiya ay la joogto waxay weydiisay marka hore bal caqabadaha iyaga ay ka dhex erkeen howlaha ay gargaarka iyo dibudhiska ay turkiga ka wadaan soomaaliya annaga caqabado kobo dal aan soomaaliya aqoon buu ahaa mar soomaaliya ay abaaro xun iyo gaajo iyo dhimasho ka taagneyd oo runtii xaaladda ay aada u liidatay soo gurmaday soomaaliyana hadda kahor wadamo badan baa soo galay oo sida sagaashankii aad la socotid iyo kadibba wadamo badan baa soo galay qaar khabardaar ahaa iyo qaar fahamsanaa iyo qaar waxaana u baxsanaayeen aan aadna u fahamsanayn marka for example waxyaabaha soo baxay oo hadda aan dareenay waxaa kamid ahaa aan warbixinta aan ka helnay juhdigooda ugu badan muqdisho hadda ka socdaa maaragtay wax alle waxay keeneen dalka badankooda muqdisho ay ka sameeyeen goboladii kaloo dhan oo mararka qaarkoodna aysan tegi karin ammaan darro qaarna ay tegi kareen laakiin laftigooda cusbaa aysan suuragal u ahayn halkaas xoogaa waxaa qeybaha kale ka muuqday macnaha inay iyaguna jeclaan lahayeen waxa muqdisho ka socda iyo samafalka iyo oo kale inay soo gaarto qeybaha kala duwan ee dalka marka waxyaabaha iyaga limitationka ah ama maaragtay aysa aysa maadaama dadkan ay ku cusub yihiin waxyaabahaasna waan fiirnay ama aqoonta aqoontooda gaaban tahay ama noqon kara hadda waxyaaba murugacasho keena oo laysku murugacdo xataa expectationka ama rajada iyo rabitaanka iyo doonista soomaalidu aada u sarreysa laakiin laakiin cabdirashiid aan kaa dhex galo markaad fiiriso hadda muqdisho ay joogaan oo kale goboladii kale qaarna ma tegin aad tiri qaarna way tegeen laakiin dhibaatada inta ugu badan muqdishoay ka taagan tahay ha noqoto amni darrada ha noqoto burburka ha noqoto gaajada oo dadka gobolada dhan ka soo baxay waa kuwa muqdishoiyo hareeraheeda yimid ciidamadii amisom oo dhanaa muqdisho jooga taas ma tahay wax aa ugu qirdayi kartaan inaad digni inaad inaad ka digtaan oo dhahdaan caqabadaa ka imaan karta amay anaga runtii caqabadaha talooyin shan iyo toban talo baan soo jeedinay oo iyaga iyo soomaalidaba usoo jeedinay marka warbixinta warbixin dheer weeye oo u baahan qofku inuu akriyo kulligeed akriyo marka talooyin bay u badnaayeen tan ha samayso tan ha iska ilaaliso tan dhibaata u imaan karta marka duruufihii amniga keenay ee sakismaayo iyo baydhabo utegi karin iyo beledweyne laakiin dadku markay telefishinada ka daawadaan ama kuwa boosaaso jooga ama garowe ama hargeysa jooga waxa khayr iyo barakooyin ku socda muqdisho meelahaas kaleo xataa ahlu sunnaba jamaaca gobolada ay xukunto waxaa dhici karta inay aaminsan yihiin inay nabad yihiin oo maaragtay sida muqdisho nabad u tahay marka digitaan maana digitaan keliya ma ahayne inay imaashahoodana ima imaasho wanaagsan ahaa baan sheegnay cabdirashiid marka aad fiirso howlaha ay turkiga ka hayaan magaalada muqdisho oo kale tusaale markaan usoo qaadano dad badani waxay sheegaan inay tahay mid aanay weli wadamadii soomaaliya usoo gurmado aysan sameyn ha noqoto qaramada midoobay ha noqoto wadamada kale ee caalamka inaanu jirin wadan inta turkigu qabto u qabta soomaalida marka aad tidhaahdaan oo kale qiimeynaan ku sameyneynaa ama aad meelaha qaar aad digniina ka bixisaan ma isleedaha taasi fakarka dadka ay qabaan ayuu ka hor imaanaya qiimeyntiina wa wa waan xusnay inay wadankii ugu dambeeyay soomaaliya soo gacanta la soo galay inay ahayd inayna mid aan dhibaato keenin wanaag keentay ahayd bay senteniska ugu horeeya warbixinta waa saas gadaalna waxaan kusoo gabagabeynay in soomaalidu ay arrintaas ay ay sii daneynayaan turkishku inay hawshaan sii wadaan laakiin mudda adigu hadda a sheegtay ah wadankii ugu waxtar badnaa haddii hoos liisii dego waxaa dhici karta wadamada yurub iyo maraykanka iyo wadamo badan baa runtii maalgelinta ay soomaaliya siiyeen ama xagga awaarihii ama hadda ciidamadan african unionkooda lacagtooda ay bixiyaan ama kuwa soomaalida bashaarkooda ay bixiyaan haddii la isbarbar dhigo inta dollar oo ay turkishku bixisay iyo inta dollar oo talyaanigu ama ingiriisku ama maraykanku bixiyey waxaa dhici karta in laga aada looga tira badan yahay ama lagu labajibaarmo ama lagu sadex jibaarmo waanse xusnay in soomaalidu ay saas aaminsan tahay taasna ay keentay inay markii dadku ay gaajada u dhimanayeen ay xamar yimaadeen oo ay safaarad ka furteen oo ra-iisul wasaarahoodii xeryihii qaxootiga tegey oo hay-adahoodii ay soo fasaxeen hay-adihii kaleo westrenkana inay nairobi fadhiyaan oo amni darre muqdisho uga uga maqnaayeen marka taas xataa warbixinta turkish iyo soomaaliya kuma wajahna ee caalamkii xataa wax ka baraysaa ugu dambeyntii ugu dambeyntii cabdirashiid waxaad sheegteen in ay ka digtoonaadaan turkigu in ho- gargaarkooda ama n howlahooda soomaaliya ay noqdaan kuwo guuldarraysta maxaad ku tilmaanteen inay keeni karaan guuldarradaas
goldarada waxaa keeni karaa in soomaalidu ay khalad ka fahanto oo haddii for example siyaasiyiinta soomaalidu hadda tartamkii madaxweynenimada iyo ku tartamaysay haddii loo arki lahaa turkishka inay qaar u xaqlinayso qaar dhisayso sida wadamada qaarkood ba hadda loo eedeynhayo kale waa la kala boodi lahaa oo soomaalidu ay ka shaki lahayd oo isqabqabsiga soomaalida ay soo dhexgeli lahayd marka inay siyaasadda arrimaha gudaha soomaalida ays aada ugu talax tegin oo ay dalkan kala u kala heelheelin oo qeyb aysa gacanta gooni u qabsan waa ka hadalay waxaan ka hadalay inay shaqooyin dad kala hayaan oo macnaha oo ay hadda african unionka oo kale iyo ugan macnaha amison hawshay wado amison ba hadda ka jiba gaartay inay ayaguna macnaha taas inay ka qayb qaataan oo macnaha galaan oo ciidamo keenaan oo amnigaas galaan waxaa dhici karta chinese ay ka samayn kareen dib u heshiisiinta ama hadda kooxahan dawladda kasoo hesheeya dawladda dhexdeeda ama xataa somaliland iyo dawladda iyo waxyaabahaas waa ka talan inay qeyb qayb ka qaataan marka shaqa qof kala hayeyna inaysa duplication iyo iyo iyo kunoqnoqod says u noqonaysa aysan isku mashquulin soomaalidana inay waxay u tari karaan u cadeeyaan oo aysa rajo weeyen intay geliyaan hadhowna niyadda ka jebin taasna aad baan caraf ugu dhifanay oo hadda dad badan baa waxay u arkaan marka xataa madaxda soomaalida iyo aqoon-yahankay wareysanay aad baa macnaha loo ilaahay mucjiso ilaahay soo diray waa laga dhigahayay laakiin markay laba sano saddex sano joogaan oo dhowr isbitaal iyo dhowr jid iyo iyo meelo dadka lagu qoodiyo keliya arrinta kusoo aruurto waxaa dhici karta hadda in la yidhahdo okay wixii la sheegaya maxaa ka dhacay waxba un waxbay bixin karaan laakiin soomaaliya iyadu keligood ma dhisi karaan kumana soo celin karaan sidii laga rabay
cabdirashiid khaliif xaashi oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda i c g gaar ahaan geeska afrika oo qadka telefoonka ugu warramaya waryahayaga falastiin axmed iimaan oo stuudiyaha la joogta